kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa marti igu ah nasro xasan cali oo loo yaqaano nasri som oo ah gabar dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo deggan magaalada colombos ee gobolka ohio nasro waa gabar samaysa agabka ay dumarku jidhkooda marsadaan si ay isugu qurxiyaan oo la yidhaahdo nasri som hase ahaatee sheekadan caawa idinkaga haya nasro ma aha tan la xidhiirta agabkeeda qurxinta ee waa sheeko laga yaabo in intiina dhegaysataa ay aad u xiise gelin doonto nasro waxaa maalmo ka hor intii aanay guursan dhammaadkii sannadkii tegay ee laba kun siddeed iyo tobanka ay lacagtii ay ugu tala gashay in ay ku kharash garayso xafladda arooskeeda waxa ay siisay dad soomaali ah oo baahan oo jooga gudaha dalka nasra waxa ay barnaamijka haweenka iyo qoyska ee caawa ay uga sheekaynaysaa waxa ku kalifay in lacagtii xafladda arooskeeda ay siiso dad tabar daran arooskeediina aanay isugu imaanin dad badan si loogu mashxarado tallaabadaasi ay qaaday darteed ayaana nasra horraantii bishan waxaa magaalada colombos lagu guddoonsiiyey abaalmarin nasra ku soo dhowow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka soomaaliga v o a marka xiga bal waxaad noogu bilowdaa abaalmarinta lagu siiyey haddii aan waxyaabahana qabtay waxay noqonaysaa de waxa ani aan qabsaday ama aan keenay kuma imaanin waxa aan la ii guddoonsiiyey abaalmarintaasi bulshadeeda soomaaliyeed sida quruxda badan ee markasta ii sabood garayanaya marka hore u mahad celinaya wax hadda ana is dhihi karo waa qabatay oo aada u weyn ma jiraan aan is dhihi karo waa lagu siiyey laakiin maasha allah waa u mahad celinaya walaalihii siiyeen intaas ayaan oran karaa wax hadda aan dhihi karo ama aan sheegi karo ama waxaasaan ii siiya ama waxaasaa qabtay ma jiraan waxaan rajeynayaa in wixii hadda ay ii siiyeen wax ka weyn aan sameyn insha allah hadduu ilaa irahda waa tahay si kale dhegaystayaasha aan ugu sheegno abaalmarinta marka lagu siinayo waa laguu yeeray marka lagu siinaayey dad baa joogay oo marti sharaf kaloo la casumay marti sharaftii marka bilada lagu siinayo maxaa loo sheegay run ahaantii aniga social media ayaa waxyaaba badan soo geliyaa inta badanna way igaga mahad celiyaan waxyaabaha aan soo geliya laakiin qof bini aadan isdhihi karo ama hadda aan isdhihi karo waxaas ayaan qabtay waxaas ayaan qabtay ma jiraan laakiin qalbigeyga waxaan aaminsanahay in wax yar aan qabtay aan rajeynayo sanadaha soo socda waxyaabaha aan hadda qabtay waxyaaba ka weyn aan qabto communitygeygana aan kusoo kordhin doono waxyaaba cusub ay la dhacaan nasro waxaa laga yaabaa inkastoo warbaahinta bulshada beryahan dambe aad loo isticmaalo oo ay noqotay meel ay ummadii caalamka oo dhan si dhow ugu wada xiriiraan iyagoo gees walba oo caalamka jooga haddana waxaa laga yaabaa weli dadka qaar iyo qaar kaloo badan oo ka mida bulshada soomaalida ah inaysan weli fursad u helin ama duruufta aanay u saamaxayn in ay daqiiqad walba wixii lasoo geliyo ee warbaahinta bulshada aanay helin marka taas darteed ayay muhiim u tahay in inta aysan gaari karin ay idaacadaha ka maqlaan waxaan maqlay waxyaabaha lagu guddoonsiiyey biladda inay ahayd lacag aad naftaada ugu tala gashay in aad aad aad ku tamasla tagto haddaan si qaldan udhig waad isixi kartaa lacag aad isugu tala gashay inaad ku tamashlayso xilli ay weliba mudan tahay in la tamashleeyo inaad isu quuri weyday oo aad wax kale ku qabatay ma jirtaa ha way jirtaa maxay ahayd lacagtaasi waxa ay ahayd arooskeyga ay ahayd inaan xaflad anigii habrartusma ilaahay kheyr badan ha siiyo anigoo marka horeba ku tila jirin waa dareemi kartaa markuu qofka guursanaayo dad badan ayaa ka waalo ama waxaa lagu leeyahay magacaa leedahay waa lagu yaqaanaa ama maxay aheedoo saana tahay aroos khatar dhigo kan samayso anigoo ku tila jirin gurigeyga waxayga dhan markaa dhamaystay baa niyadeeda kumaysi jirin inaa aroos dhigto laakiin markasta waxaan ka fikiri jiray inaan masaakiinta caawiyo marka dee qof walba wuxuu leeyahay asxaab iyo ahel qaar iyo yino dad badan so markii aan u bandhigay waa laga waala waxaa layidhaha allah adigoo magac leh adigoo nasri soom ah adigoo kan ah adigoo heli kara inaa aroos khatar aa dhigatid maxaa kuu diiday maxaa qaranaysaa asxaab badan dee markuu arooska laba bilaan bil ka dhiman yahay magaalada waa lagu maqlayaa qof walba wuxuu kuleeyahay ma aroos dhiganaynin maxay aroos u dhiganaynin maxay qaranaysaa waa aragtay hadallada dadka bulshada ay ku dhahayaan anigoo aniga oo taas ka yara ka cabsanaya dhahayo maxay kuu keeni karta haddana marka dambe ramadaan ay ahayd habarartusma wacay raallihow raallihow habarartusma dhowr goorna waad kusoo celisay habarartusma bal dadka u yara sharax si kooban waa habaryar abwaanad ah oo aan aada u jeclahay oo qalbigeyga ku weyn tahay habeenka xafladda xitaa meesha way ka sheegtay waa maamo aan aada u jeclahay bulshooyinta dhanna ay yaqaanaan waa habaryar abwaanad ah gabaydo maasha allah qof aadiga u qaali ah waaye oo reer ohaayo ah reer colombus ah waa gartay marka ma dhihi karo dee qof tusmo ma ugu wici karo dee habaryar inaad oo ku khasbanayo sida hooyadii camal ay ii sharaftay inay qimaysay marka abtigii maana sheegin ramadaan ay ahayd waan baxay meeshiiaan la tegay waa lasoo ballamay everything waa la tusay lacagta anigoo bixin rabo oo maxay aheedo wiilka aan isguursanayna wuxuu igu dhahay insina diyaar u tahay diyaara kula ahay so adiga ayaa iska leh go-aanka so aniga waa iska walwalay masaajidkaan iska aaday saqaaraa tukaday subaxi dambe habartus maamacay ilaaha kheyr hasiiye habar waxaan dhahay soosaa damacsanaha soosaa damacsanahay maxay kula tahay ina masaakiinta lacagta arooskeyga toban kunaa layidhahay hoolka haddaan dib ugu celiyo masaakiinta habaryar waxay tiri habarar weeba qaraacanti weyba oosego maamo aad u qalbi fiican waa habartusmo ilaaha kheyr hasiiye haye waana qof aad dadka uu sadaqada u aruuriso markastay masaakiinta waxu qabanaysa ama qof dhiban markastoo ay wax qabanaysa habar ila soo socsiin baan dhihi jiray marka marka tobanka kun ee dollar waa hoolka waa qolkii kun oo qolkii ahayd xafladda cuntada lagu- ahayd.
waa xa- waa qolka keliya kiradiisa xafladda lagu qaban lahaa yes Waa gartay.
cuntada en aan cunto badan lagu siinaynin ama waa aragtay gaalada marka aad jirto cunto yaryar iyo waxyaaba yaryar buu ku keenaya marka tobankaas Marka- kun raalliho marka tobankaas kun wuxuu ahaa qolka keliya ee raashinkii kuma jirin arooska kuma jiro hoolka waaye en hool weyn oo qurux badan waaye marka maskaxdeeda kumayba soo dhiceenba waxaas dhan waxaa ku kuu harsan sharaxaadii ka gooni ah waxyaabihii kale ee lagu qabanayo howsha aaday u badnayd waxa adoo ku tala jira haddana dad waxaa jiro kaa niijibinayo marka qofka qof walba ka hor imaado waxay kuleeyihiin arooskaaga goorma waaye aroos noocay dhigan doontaa talow nasri samee so taas waxyar walwal ay igelisay laakiin alxamdulilah istaqaarada markaa tukaday asigaygana ila hadlay habar tusmana sibood badan ay siisay habrar waxba kaama gelinay tiri dadka waxaa tahay bulshada way ku taqaanaa marka ka soco ay tiri waxbana ha dhigan aroos marka caqabado badan waa la kulmay alxamdulilah marka Markii dambe- marka marka waxay kugu dhiirigeliyeen een, lacagtaas aad hoolka ku kiraysan lahayd ee arooskaaga in meesha adiga aad qalbigaaga uu ku san yahay Ku jecel inaad u yahay.
isticmaasho laakiin dadka aadan dhegaysanin ha ani marka hore niyaddeeda weligay waan jeclaa inaan masaakiinta a caawiyo arooskeyga ka horna dee ilmo agoono masaakiin oo xeryaha ku joogo iskuol iyo dugsi meelay wax ku bartaan baan dhul u gadnay u dhisnayna wax ku bartaan ciidahoodii wax kasta u sameyno oo xageeya marka xeryaha qaxootiga xaga dheer waa gartay marka badanaa waxa adigoo jecel haddana waa lagaa bedeli karaa so waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed iyo qof kasto aroos keli maahan haddaa hami leedahay ama horumar aragtid dad badan ayaa kaa hor imaanayo laakiin dadkaas kaa hor imaanayo waa inaad iska dhegi tirtaa haddii arabtid inaad horumar gaartid ama wax aqabtid waayahay nasr waxaad ii sheegtaa marka aan weli dadka umaad sheegin lacagtaas tobanka kun ee dollar ahayd ee qaybta ka ahayd een, xafladdii arooskaaga ee hoolka oo lagu karayn lahaa arooskaaga uu ka dhici lahaa wixii aad ku qabatay ee, bal dadka u sheeg En, alxamdulilah en, marka hore ilaahay maxad iskale oo markaas i garadsiiyey iguna aadiyey halka wanaagsan en, lacagtaas kismaayo magaalada dhaho ayaan u dirnay en, wadaadka oo sheekh mukhtaar isagana ilaahay kheyra siiyo oo mahad celinaya oo arooskayga xeryaha qaxootiga wax kasta aan u dirsado ama arooska ka horba oo igala shaqeyn jiray ilmaha charitiga en, isagaa lacagtuu diray meel xerya qaxooti oo ana kismaayo aan kusoo koray kusoo barbaaray meel xaafadeena u dhow oo beder la dhaho ayuu dad badan oo indhoolo ah ama masaakiin ah fideoyadaas insha allah youtube-keyga ku jiraan way daawan karaan walaalaha een, lacagtii loo qeybiyey een, sidoo kale muqdisho walaalo kaloo ku sugan oo ayagana ceelal u bahnaayeen laga caawiyey sidoo kale beledweyn marka way isku meelo badan ayaa la wada diray oo isku jijiro marka alxamdulilah lacagta sidaas ayay ku baxday qaarna waxaa la siiyey cuntay ku cunaan een, hooyo dhimatay oo ilmaheeda ka amul raaceen oo kale waxbaa loogu qabtay marka alxamdulilah arooska keli maahan markasta waxaan u taaganahay in communitiga soomaaliyeed waxa yar uu ilaahay siiyey inaan wax ka siiyo marka tobankii kun ee dollara intaas oo meel u kala qaybsantay miya beledweyn kismaayo muqdisho qayb xag ka mid a xeryaha qaxootiga xagardheer ma tobankii kun ee dollara intaa u kala qaybisay alxamdulilah ha intaas ha intaas way gaartay wax badanna way u qabatay marka dadka aad lacagtaas siinaysay een, ileen baahida way badan tahay dadka baahan way badan yihiin dhibaatada meel kasta ay ka jirtaa hal qof een, qarash yaroo arooskiisii uu ku qabsan lahaa dadka ma wada gaarto marka dadka yaraad siisay sidee ku xulatay wax aan ku xusho ma lahan ani because hadda en, ninka aan mas-uulka oga dhigay en, oo xeryaha qaxootiga jooga aqoon ma lihi weligeyna ma arkin gabar alaabteeda iyo gado business fawziye aan la dhaho oo sweden joogto baa maalin ka sheekeysanaynay twenty seventeenki En, haddii ilaahay yiraahdo productyo badan because ani business ayaan leeyahay productyo cusub makeup line makeup ayaan gatay oo aan soo saaray so marka waxaan dhahay waxaan jeclahay in ilmaha agoonta ah caawiyo dadka curyaamada ah en, dadka dhibaateysan wadamadan annaga aan joogno waxaa aada looga tixgeliyaa dadka curyaamiinta ah marka annagoo ka sheekeysanayno baa walaasha waxay tiri nasro haddaad doonaysid anaa ninkuu hayo oo qaxootiga joogo oo wadaad ah sidii aa ninkaa marka igu xirtay markaa wax u baahdo ilaan qof aamin ah way adagtahay sida lagu helo aad iyo aad marka waxaan dhahay maadaama ilaahay horta kheyraasi gabadhaas walaashay waxa adiga niyadeeda ku jirtay laakiin ani waxaan isdhahayaa africa marka adiga tegtid raaso laakiin iyada yaa ii sheegtay fawziya aadan aaday umahadsantaha waa gabar mas-uulka ah alaabteyda aan u diro sweden marka sidii ninkii ugu xirtay ninkaasaa markasta hadday tahay baydhabo xitaa maruu tegay ceel la qodaayo naga caawiyey marka asagaasaan ku xiranahay haddii ay noqoto inaan xamar qof u dirno marka alxamdulilah sidaas ayay noogu suurta gashay waana jeclahay maantada la joogo haddii aan arko qof soomaali ah ama la caawinayo ama masjid la dhisayo ama wax kasta la sameynayo inaan garab istaago adduunku wax yar waaye nimcadu ilaahay ku siiyeyna markasta si benbeen intay kaaga bixi lahayd waxaa fiican inaad dadkaaga dib ugu celishid maxaa tobankan kun ee aada arooskaaga u qoondaysay iyo baahidan ma baahidibaa kusoo beegantay mise adigaa isu quuri waayey in iyadoo ay jiraan dad baahan inaad toban kun ad adiguna aad aroos ku tumato horta alxamdulilah marka hore niyadeeda maba ahayn ba ani intaan dad intaas ku keeno oo hool kareysto oo lacagta ilaahay uuna siiyey ama nimcadu ilaahayna siiyey ama nolosha ilaahay waa nagana siiyey dad badan oo waxaa jiro naga daran oo aada u rafaadsan oo baahi badan hayso lacagtaas aan ku tumanayna ama aan ku baashaalayna ama aan niyad iskaga keen jirto hiblaayo iyo halagu dhaho aroos qurux badan ayay samaysatay ama magac ku yeelo magac kuma yeelanaysa shaaf daroon ba kaasoo raacaysay adigoo social mediaha lagugu wadwado lagugu caaycaayo marka baahida ayadoo jirtay haddana ma ahayn go-aankeyga in aan intaan dad isku keeno berina sawiradeeda social media la dhigo laiguna caayo dembina iga soo gaaro laga yaabo ilaahay inuu igu ciqaabo marka nimcuu ilaahay ku siiyey haddii aad si fudud iskaga ciyaartid waxaa laga yaaba beri inaan ka shelayso gabdhad badan waan arkay intay aroos khatar dhigteen dhaho kuma qanacsaneen wallahi waan ka shalaayaa ayagoo toban ciyaal dhaleen ama shan ciyaal dhaleen marka arooskeygi markaan dhahay saana damacsana kuwa qaarna waxay dhaheen wallahi anaa arooskeygi khatartaa ka shalaayay nasra wax fiicanaa sameynaysaa hadda waad guursatay soo maaha arooskaagii uu dhacay alxamdulilah ha waa guursadeen lagumana tumin maya wallaahi tumid waxaa uga baahana ma lahana alxamdulilah duco iyo waxaan ka dharagnay iyo dad badan oo markasta inoo soo hambalyeynayo waxaana gabdho kastoo soomaaliya ama gabar kastoo aan u rajeynayaa wax walaalka uu u baahan yahay wax beri ceeb kaasoo gaaraysa ama caay aadan lahayn lagugu sameeyo inaad ka waantowdid oo dadkaagii iyo dalkaagii iyo ehelkaagii iyo dad badan oo u baahanaa jiro aad dib ugu celisid adigana ajar iyo qayr badan aad kaga faa'iidaysid
intaas ayaana dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd nasro xasan cali oo loo yaqaano nasri som oo maalmo ka hor intii aanay guursan dhammaadkii sanadkii tegay ee laba kun siddeed iyo tobanka ay lacagtii ay ugu tala gashay inay ku qarash garayso xafladda arooskeeda siisay dad soomaali ah oo baahan oo jooga gudaha dalka taa darteedna abaalmarin lagu guddoonsiiyey horraantii bishan magaalada colombos ee gobolka ohaayo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo